wasaaradda waxbarashada puntland ayaa maanta daah furtay mashruuc wax lagu barayo xirfadlayaasha kaasoo loogu talagalay in kor loogu qaado dadka ku shaqaynaya xirfadaha korontada iyo dhismaha wadooyinka mashruucan oo soconaya muddo saddex sana ah ayna ku bixi doonto lacag dhan tiri bointo ed milyan oo soomaaliya oo dhan ah ayna qayb ka tahay puntland waxaana maalgelinaysa iyuuda axmed mire maamulaha mashruuca iyo axmed shiikh oo ah xiriiryaha hay-adda keer ayaa mashruucani si wada jira uga warbixiyey muhiimadiisa
waxaa inay u eebto tiraahdo okcertificate dibloma iyo ilaa digriye ayuu dadka gaarsiin doonaa wuxuu kaloo samaynayaa mashruuc in isku xidho private sectorkii iyo dowladda oo ay dadkan la tababarayo wax la barayo hadhowto private sectorku uu qaato ka faa'iidaysto iyaga laftigooda ay sheegaan waxyaabaha ay u baahan yihiin skilska u baahan yihiin dabeedna hadhowto ay qaataan waxaana insha allah rajayn doonaa moodarkan cusub ee nidaamkan cusub uu mashruucu bilaabay inay noqdo tusaale u noqdo meelo badan aynu halkaa kasii aanbaqaadno isku xidhka private sectorka iyo dowladda iyo dadkii shaqada u baahnaa iyo kor u qaadista xirfadda dadka reer puntland insha allah european union waxay soomaaliya ku caawinaysaa isbeddel xagga technical educationki markii ugu hore waxaan maaragtay hirgelin jirnay xirfadar yaryar oo maaragtay saddex bilood lix bilood laakiin programkan waa program ballaaran oo maaragtay fursad siinaya ardada soomaaliyeed in maaragtay waxbarasho heer sare ah oo xagga farsamada aan aan maaragtay dhaqaajino waxaa ka mid a diploma waxaa ka mid a degree programkan saddex sano socon waaa waxaa maaragtay fursad aan siinayna ardada soomaaliyeed in waxyaalaha maaragtay wadanka soomaaliya ay ubaahan aan u baahanne in maarata mashruucan unaga saari karo sidoo kale maxamed cabdinuur oo ka mida boorka shirkadda nogsom iyo guddoomiya hay-adda wadooyinka puntland maxamuud cabdi ayaa si wada jira usoo dhoweeyey mashruucani wasaaraddan uga mahadceliyey barnaamijkan waxaad moodaa inuu ka jawaabi doono baahiyahaas jira aynu heli doono haddii aan laidmo muddadaa gaabana barnaamijka socdo dad xirfadlayaalah oo aynu uga maaranno dadkan ajnabiga oo aynu soo karaysanayno aad iyo aad baan runtii barnaamijkan usoo dhaweynaynaa waxaan aada u rajaynayaa inaynu iskaashanno garbaha isqabsanno baahidan markaynu ka gudubnana sida walaalkeen sheegay aynu u noqonno soomaalida cusub hormood u noqonno waxa weeye aynu israacno haddii alidmo annagu haddaanu private sectorka nahay waxaanu nahay dadka xogogaalka runta u ah yacni dhibaatada naga haysata skiil la-aanta shaqaalaha iyaga haysata marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaa inaan guul ka gaaro wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada puntland maxamed cali faarax oo barnaamijkani daah furay ayaa u mahad celiyay hay-adda keer iyo iyuuda aad iyo aadna laysku kaalmaysan doono lagana faa'iidaysan doono aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa hay-adda keer oo barnaamijkan wadda iyo iyuuda oo runtii maalgelisay way ku mahadsan yihiin private sectorkana qaybta u qaadanayo iyo wacyiga runtii ay leeyihiin iyo siday uu diyaar ugu yihiin in la xoojiyo horumarka iyo kobca dhaqaalaha dalka ayagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa natiijooyinka la rajaynaya inay ka soo baxaan waxaa ka mid ah inay soo baxaan dad xirfadlayaal oo aqoon xirfadlayaal aqoon u leh labada sector oo aan sheegnay oo ah baawarka iyo road infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha aqoon fiican u leh tan labaad waxa wey in la xoojiyo awoodda dadka bixinaya shaqooyinkan waa maxay hay-adaha brivatekahe ka shaqaynaya shaqadan qabanaya ama servicekan qabanaya ayaga laftigooda in shaqaalihii loo tababaro dad skilid maaragtay maxaan ku idhaahdaa man power oo xoog leh inay helaan ayaduna waxay ka ka mid tahay natiijooyinka barnaamijkan laga sugayo ama programkan tan kale waxa weeye in la xoojiyo certificationka ama shahaadooyinka iyo systemka standardka tivedka ama barnaamijka farsamada ayada laftigeeda in la xoojiyo waxyaalahaas o dhan wuxuu ka mid yahay resultiska ama natiijooyinka uu programkani ka fargarayn doono waxaan rajaynayaa inay runtii noqon doonto shaqo aada iyo aada u wanaagsan mashruucan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo laga hirgelin doona puntland ardayda wax ka baratana ay qaadan doonaan shahaadada heerka koowaad